بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay qisatu aadam calayhi salaam khaasatan almabxathu alawal dikru aayaat fi khalqi aadam waxaynu ka soo baxnay darsigii koowaad suuratu lbaqara kii labaadna suuratu acraaf kii saddexaad suuratu xijri kii afraad suuratu israa kii shanaad ayaynu halkan ka gelaynaa waa addarsu alkhaamis waxa uuna ay allah subxaana wa tacaala uu kaga hadlay fi suurati daha ayuu iyadana saas oo kale ku tafsiiliyey allah subxaana wa tacaala oo uu ku keenay qisadii nabiyullaahi aadam markii la abuuray iyo qaabkii jannada looga soo saaray allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi walaqad cahidnaa ilaa aadama fanasiya walaqad cahidnaa ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu casma walaqad xaqiiqee cahidnaa waa la ballannay ilaa aadama aadam baan la ballannay min qablu hadda ka hor fanasiya waa ilaawey walam najid lahu casma go-aan adagna kama aanu helin ay macnuhu wuxuu u dhacayaa nebiyullaahi aadam cahdiga lala ballamay waxa weeye geeddii la yidhi walaa taqrabaa haadihi shajara markii la yidhi jannadaa dega oo suuratulbaqara iyo suuratu acraaf iyo kulli aanu kaga soo hadalnay oo nagu yidhi wayaa aadamu uskun anta wasawjuka aljanna fakulaa min xaytu shitumaa walaa taqrabaa haadihi shajara ballanta iyo cahdiga lala galay waxa weeye waa nahyiga laga nahyay geedka inuu cuno marka walam najid fanasiya waa ilaa weeye nisyaanka culummadu waxay yidhaahdeen ay macnaha de khaladka uu ku dhacay oo geedkii uu cunay weeye nisyaanku waayo nisyaanka luuqadda carabiga tarkina waa la yidhahdaa wuu ka tegey macnaha wixii laga nahiyey kuma uuna socon ee wuu khilaafay oo waxa uu ku dhacay waxa weeye wixii ka soo horjeeday oo khada ahaa marka khada buu ku dhacay nabiyullaahi aadam calayhi salaam waana asbaab oo waxa weeye awalba hore baa la inoogu soo sheegay oo allah uu suuratulbaqara aynu ku soo bilownay waid qaala rabuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa marka mar walba dhulkaa loo soo waday laakiin asbaab ilaahay wax walba sabab ayuu u yeelaa sidaa daraaddeed marka aadam sababtii waxay noqotay inuu ilaawey maadaama shaydaan baa waswaasiyey markaasuu waxa weeye ku dhacay nahyigii casmi iyo go-aan adag ma uu yeelan waayo casmigu waa go-aanka adag inuu qofku wixii lagula ballamay ku socdo oo uunan khilaafin ayaa la rabaa marka allah subxaana wa tacaala saasuu ina yidhi walaqad cahidna ilaa aadama min qablu fanasiya walam najid lahu casma waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa aba waxaanu niri buu yidhi allah subxaana wa tacaala ay udkur ayuha rasuul id wakti aanu qulnaa ku niri lilmalaa'ikati malaa'igtii usjuduu liaadama aadam u sujuuda suuratulbaqara lainoogu caddeeyey markuu asmaadii oo dhan u sheegay oo malaa'igtu garan waayeen waatii la yidhi u sujuuda marka marka malaa'igtii oo dhan waa sujuuday ilaa ibliisa abaa halkan waxaa la yidhaha abaa keliya suuratulbaqara laakiin waxaynu ku soo marnay abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin marka meelaha qaarkoodna iga ibaagaba lama sheegee oo waxa weeye markii la yidhi u sujuud buu yidhi aasjudu liman khalaqta diina ma waxaan u sujuudayaa mid laga abuuray waxa weeye dhoobo marka macnahoo dhan aayadaha marka la isku fasira macnaheedu waxa weeye abaa wastakbara fii suurati saadna waxa ku imaan doonta istakbara ilaa ibliisa istakbara wa kaana min alkaafiriin idan marka istakbara waa gaalnimo abaa laftigeedu waa diidmadii gaalnimadii kufru iibaa baa la yidhahdaa iyo kufru istikbaari kibir iyo isla weynan inuu qofku ku dhaco marka waxoo dhanba waxay u dhacaysaa abaa wastakbara waana diiday waana iskala weynaaday inuu u sujuudo nabiyullaahi aadam calayhi salaam waana xaqiray oo wuxuu yidhi anaa ka fiican fa qulnaa yaa aadamu waxaanu ku niri markaa aadam oo u caddaynay cadaawadda shaydaan inoo qabo ayuu allah inoo sheegaya oo inoogu caddaynaya aadam waa loo caddeeyey faqulnaa waxaanu ku niri yaa aadamu ina hada caduwun laka walizawjika falaa yukhrijannakumaa min aljannati fatashqaa aadamow kaasi waa cadow buu kuu yahay waa ibliis adiga iyo xaaskaagaba cadow buu idiin yahay yuunan jannada ida ka saarin hadduu jannada ida ka saaro oo adduunka aad tagtaan markaa fatashqaa waad dhibtoonaysaa markaa waayo shaqaa lagaa rabaa qofku waa dhibtoonaya waxay ku fasireen culimmadu yidhaahdeen ay jannada cun baa la yidhi meeshaad doontid ka cun isagu beeran mayo oo soo guran mayo oo karsan mayo wax walba iyagoo u diyaar u helaya laakiin adduunka markii la keenay beertii waa inuu beertaa mirihii waa inuu gurtaa markay soo baxaan waa inuu waxa weeye isagii diyaarsadaa waa inuu dabkii shitaa waa inuu karsadaa marka waa dhib iyo mashaqa ku jirta marka nolosha adduunyadu waa takalluf iyo mashaqa iyo dhib baa la maraya laakiin jannada waxaa ma taallo qofkii meeshaasuu iska joogaa wixii uu baahdaba waa u imaanaya oo waxa weye loo keenaya marka dhib la-aan wey jannadu waa dhib la-aan adduunkana waa dhib iyo mashaqo wa fatashqa marka iska ilaali baa la yidhi hadduu jannada kaa saaro waa looga digay hadduu jannada kaa saara baa layidhi waad dhibtoonaysaa ogow markaasaa loo caddeeyey jannada wanaaggu ku haystay inna laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraa wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa afar arrimood oo adduunka dhibaato ah oo qofku ku dhibtoodo ayaa loo tilmaamay oo waxa weeye jannada dhexdeeda aan oolin laakiin adduunka haddaad timaadid afartaa dhibba waad mari doontaa laakiin haddii aad jannada joogtid oo jannada ku jirtid afartaa dhibaato kuma gaarayso inna laka anlaa tajuuca fiiha waxaad ku leedahay inaadan gaajoon aljuucu waa gaajada wey anlaa tajuuca fiiha inaadan gaajoon walaa tacraa inaadan arradinoo qaawanaan oodan dhar u baahan ayaad leedahay wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa laa tadma'u inaadan haraadin oo oonku qaban walaa tadxaa qoraxna aadan arag oo jirkaagu qorax taaban waxau leeyahy ibnu kathiir raximahullah marka uu fasirayo aayadahaas ina laka labalaba isaga soo horjeedaan oo muqaabil isku yihiin inna laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraa waxa uu yidhi qofku markuu intuu gaajoodo uurkuu ka gubanaya dhibaatuu dareemaya juucu waa waa dulli buu yidhi waa dulli filbaatin buu yidhi labadanba dulli baa ka soo baxaya gaajada iyo qaawanaantaba waa nooc mina dulli weeye qofku markuu gaajoodo waa dullaysan yah sadaraaddeed buu dadkii baryayaayo dulli baa ku dhacaya marka waa addullu filbaatin weeye marka waa dulli ku dhacaya uurka iyo caloosha ku gubanaysa oo kugu khasbaysa markaa wax aadan naftaada awal u quurteen hadduu qofku qaawanaado dhar la-aan ku dhacdana ceebtiisii baa bannaanka u soo baxaysa dullun fi daahir weeye jirkiisii iyo cawradiisii baa muuqanaysa waxa weye waa dulloobayaa marka labadaa dulliba waa ka badbaadaysaa wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa waxa uu yidhi ibnu kathiir addama oonka waa filbaatin buu yidhi oo waa kulayl gubasho calooshu ku gubanaysa weeye oo oonku waa kulayl iyo hur baa ka soo baxaya waa gubanaysaa qoraxdana markuu qofku meeluu ka harsada waayo waxuu isaga dhigana waayo jirkii dushuu ka gubanaya marka labadaas oo midna dulli yahay midna kulayl yahay oo dulligiina gudahana ku dhacayo bannaankana ku dhacayo kulaylkii uurkana ku dhacayo korka jirkana ku dhacayo afartaa arrimoodba jannada ma taallo ma gaajoonaysid ma arradaysid oo dharla-aan kugu dhici mayso ma haraadaysid oo ma gubanaysid oo calooshaadu guban mayso jirkaaguna qorax arki mayo walaa tadxaa ay qoraxda kulayl iyo markay qoraxdu kulushahay arki maysidoo raaxa ayaad ku nooshahay wey walaa tadxa intaasaa lagula ballamay nabiyullaahi aadam oo waxa la yidhi jannadaa ku raaxayso horaana la inoogu soo sheegay in la yidhi jannadaa ku raaxayso idan ibliis marka shaqadiisii buu qabsaday marka fa waswasa ilayhi shaytaanu qaala yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulki laa yabla fa waswasa wuu waswaasiyey waswaaska waxaa la yidhaahdaa saynu hadda ka horna soo marnay waa alkalaamu alkhafiy waa asawt alkhafiyi waa wax qarsoon oo qofka qalbigiisa kusoo ridayo oo yafhamuhu marka uu qofkii fahmayo oo qalbigiisa waa xadiithu nafsi baa la yidhaahdaa waxa naftaada kusoo dhaca oo qalbigaaga iyo naftaada ku sheekaystaan ayaa la yidhahdaa waswaaska marka fa waswasa ilayhi shaydaan hadda halkan waxaa la yidhi ilayhi oo aadam keliya damiirkii loo tiiriyey waswasadii laakiin acraaf waxaynu kusoo marnay fa waswasa lahumaa labadoodiiba wuu waswaasiyey liyubdiya lahumaa maa wuuriya canhumaa min saw'aatihima sababtuu waswaasinaya maxaayd inuu waxa weye cawradooda tuso si ay markaa waxa weye cawradoodii u arkaan uguna dhacaan nahyigan laga celiyey marka fa waswasa ilayhi shaydaanu qaala yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa aadamow ma ku tusiyaa buu yidhi calaa shajarati alkhuldi geedkii nolosha oo aan la dhimanaynin ay man akala laa yamuutu abadan qofka cunaa weligii ma dhimanayo oo waxa weye geed lagu noolaado weeye ma rabtaa marka inaada weligaa dhiman geedkaasaad cunaysaa haddii kale waa dhimanaysa wa mulkin laa yablaa iyo boqortooyo aan weligeed baaba'aynin oo waxa weye aada haysanaysa fii suurati acraaf iyana waxaynu ku soo marnay oo waxa weeye inuu dhaar isku xaabiyey wa qaala maa nahaakumaa rabbukumaa can hadihi shajara ilaa an takuuna malakayni aw takuuna min alkhaalidiin marka inaad noqotaan laba malag oo aan weligood dhimanaynin ama aad noqotaan waxa weeye inaad laba malag noqotaan ama kuwo aad noqotaan aan weligood dhimanaynin halkaana wuxuu yidhi waa mulkin laa yabla bilow aadnigu waa jecel yahay boqortooyada inuu weligii noolaadana waa jecel yahay oo waa laba bilow aadniga ku abuuran oo nebigu xadiis buu ku tilmaamay yahramu ibnu aadam qofkii bilowaadniga waa gaboobayaa waxaana shaab ahaanaya wayashabu fihi thnaani laba arrimood dhallinyaray ahaanayaanoo dhiman mayaan waxa weeye alxirsu inuu ku dadaalo cala almaal inuu maalka ku dadaalo walbaqaa iyo nolol inuusan dhiman oo waxa weye weligii inuu noolaaduu jeclaanaya waxaa maalin walba dhakhaatiirta loogu ordayaa in la noolaadaa la jecelyahay idan laakiin ma la dhaafayaa wakhtigeedii maya laakiin waa bannaan tahay in dhakhaatiirta loo tago la isdaweeyo laakiin qofku wakhtigiisii ma dhaafayo wey oo wakhtiga ilaah ugu talagalay buu dhimanaya marka waxuu yidhi waa mulkin laa yablaa boqortooyo aan weligeed dhammaanaynin ma ku tusaa ha fawaswasa ilayhi shaydaanu qaala yaa aadama hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa weligeed aan dhammaanayn fa akalaa minhaa way cuneen aadam iyo xaawe geedkii bay cuneen fa akalaa minhaa fabadat lahumaa saw'aatuhumaa waxaa u muuqatay cawradoodii sawa waa cawrada weeye cawrada ayaa sawa la yidhahdaa waxaana loogu bixiyey baa la yidhi lianna qofka haddii cawradiisu faydanto waa uu dhibsanayaa oo ma rabo tasuu macnaha way xumaynaysaa qofkii isagii wuu ka xumaanaya in cawradiisa bannaanka taallo marka sawaatimaa ay cawraatimaa loo jeeda cawradaa loo jeedaa fa akalaa minha fabadad lahumaa sawaatuhumaa wa tafiqaa yaksifaani calayhimaa min waraqi ljanna mar alla markay geedkii cuneen ayaa waxa weeye cawradoodii u muuqata markaasay fa tafiqaa waxay gudagaleen ay sharaca waa afcaalu shuruuc waxay gudagaleen inay ku dhedhejinayaan geedihii caleentii geedka jannada geedaha jannada caleen inta ka goostaan inuu qof walba cawradiisa saarayo oo ku asturayo ayay godagaleen waa kaa marka mar alla markay geedkii cuneen falama daaqa shajara badat lahumaa saw'aatuhumaa wa dafiqaa yakhsifaani calayhimaa min waraqi aljanna wanaadaahumaa rabbahuma waa inay kusoo marnay acraaf idan marka mar alla markay geedkii cuneen ayaa asturaaddii ilaahay siiyey faydantay cawradoodiina bannaankay u soo baxday markaasay ceeboobeen oo waxa weeye qajileen oo waxaa qof walba gudagalay inuu caleen intuu goosto dhar kale meeshii ma yaallo ilaahay baa awal asturay caleentii inuu ka goosto geedaha oo qof walba cawradiisa ku qariyo ayuu waxa weye qof walba ku dadaal waka faakalaa minha fabadat lahumaa saw'aatuhumaa fadafiqaa waxay gudagaleen mankaa yaksifaani inay isku dhedhejinayaan oo waxa weeye ay ku dhedhejinayaan min waraqi aljanna oo waxa weye ay dusha iska saarsaarayaan min waraqi aljanna allah waxa uu yidhi wacasaa aadamu rabbahu fagawa aadam rabbigiisuu caasiyey waayo cisyaanku waxa weeye ma gaaloobin laakiin nahyigii wixii laga nahyey buu ku dhacay oo khilaafay waayo wax walba amar iyo nahyi weeye shareecadu waxna waa lagu amray waxna waa lagaa nahyey labadoodiiba inaa ilaalisid baa la rabaa oo aadan wixii lagu amrayna ka tegin wixii lagaa nahyeyna aadan ku dhicin marka ibliis amar baa lagu imtixaamay waa uu ku fidnoobay oo ku gaaloobay aadamna nahyi baa lagu imtixaamay wuu ku dhacay oo khaladkii wuu ku dhacay laakiin ma gaaloobin ee isla markiiba waa toobad keenay waayo isaga kibir uma geynin waxay ku kala duwan yihiin ibliis kibir baa u geeyey oo qarsanay aadamna waxa weeye waa un naf iyo shaydaan baa ka tambadiyey isla markiiba waa soo noqdo ilaahayba u toobad keenay waataynu suuratulbaqara iyo waxa weeye kulli ku soo marnay iyo suuratu acraaf iyo waxa weye inuu toobad keenay rabbanaa dalamna anfusanaa wain lam takfir lana watarxamna lanakuunana min alkhaasiriin ilahay buu u tadarucay oo rabbi buu baryey ilahay baa ka toobad aqbalay markaa allah baa inoo cadaynaya halkan marka inuu ka toobad aqbalay uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahadaa uma kabacdi markaa ijtabaahu allah ayaa doortay ay isdafaahu ilaahay baa doortay oo soo dhoweeyey oo hanuuniyey uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi waa ka toobad aqbalay wahadaa waana hanuuniyey allah subxaana watacaala baa jidka toosan ku riday wahada uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahadaa kabacdi markaa allah subxaana watacaala waxa uu yiri markii intaa dhacday ayaa waxaa lagu yiri aadam iyo xaawo marka ihbida qulnaa bidaa minha jamiica bacdukum libacdin caduw qaala ahbidaa minha jamiica marka hore waxaan usoo bandnay qulnahbituu oo jamca marka hadda aadam iyo xawaa lala hadlaya waayo marka hore oo dhan waxaa lagu soo waday damiirka tathniyada fa akalaa ayaa la soo yiri marka aadam iyo xawaa hadda lala hadlaya oo la yiri ihbidaa hoobta minhaa jamiican bacdukum libacdin caduw ay duriyaddiinna ayaa cadow isku aweeyey duriyaddiinna ayaa qaarba qaarka kale cadow u yahay aadam iyo xaawo ma aha wax cadaawadu dhex taallaa ee ama waa aadam iyo xaawo isla socda iyo ibliis ama waa duriyadda aadam ka farcami doonta sida haddaba cadowga la suuyo intaa la isku dhammaynayo bacdukum libacdin cadow kabacdi baa ilaahay waxauu inoo caddeeyey masiirka iyo aakhirka waxa la noqonayo iyo qof walba waxa laga rabo fa imaa yaatiyannakum minii hudaa haddii hanuun xaggayga ka socda idii yimaado ay alrusul waalambiyaa waalkutub haddii laydii soo dejiyo oo idii yimaadaan faman ittabaca hudaaya qofkii hanuunkayga raaca falaa yadilu walaa yashqaa falaa yadilu ma dhumayo wuxuu yidhi cabdullahi bn cabaas ay fi dunyaa laa yadillu fi dunyaa adduunyada ma dhumayo oo faasiq iyo dalaal iyo gaalnimo iyo dulli ku dhici mayo walaa yashqaa ay fi laakhira aakhirana naar geli mayo oo ahlu naar noqon mayo marka qofka adduunka dhuma ayaa aakhirana naar gala laakiin qofka hanuunkayga raaca ma dhumayo adduunka oo waa toosnaanayaa oo jidka toosan buu ku taagnaanayaa ilay kitaabkii iyo sunnihii buu ku dhegan yahay iyo dariiqii ambiyada walaa yashqa aakhirana shaqi ma noqonayo ayaan darana ah oo naar gala ma noqonayo ayuu yidhi allah subxaana wa tacaala walaa yashqa ma ayaan darana ma noqonayo ayuu yidhi waa qofkii raacay hanuunkayga allah waxau yidhi qaybtii kale waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa waman acrada can dikrii qofkii dikrigayga ka jeensada oo diinkayga ka jeensada oo aan raacin oo ibliis iyo shaydaan raaca fa ina lahu maciishatan danka adduunka ay fi dunya waxa uu leeyahay nolol ciriiriya danka addanku waa ciriir wey ciriiriga waa nolol ciriiriya qalbigiiba wuxuu ka dareemayaa diiqadiyo iyo ciriiri iyo walwal iyo dhibaato xoolo kasta uu haysto ciriiri buu ku noolyahay nacrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka aakhirana wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa aakhirana waxaa la keenayaa isagoo indhala oo dam ah ayaa la keenaya qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira su-aal buu ilaahay weydiinaya ilaahayow maxaa iisoo kulmisay anigoo indhala adduunka markaan joogay indhaan qabay bannaankaygaan ordayey maxaa jira saan maxay ta lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira ilaahay baa u jawaabaya qaala kadalika atadka aayaatunaa fanasiitahaa wa kadalika alyowma tunsaa kadalika sidaas oo kale ayaa atadka aayaatuna aayadahaygii ku yimaadeen ay waxa weeye waa kamaa tudiinu tudaan qof walba wixii uu shaqaystay ayaa lagu abaalmariyey aayadaha ilaahay markay ku yimaadeen oo aayadaha iyo axaadiidta iyo diinta lagugu dul akhriyey waad iska indhatirtay waad ka dhaqaaqday waad iska dhagatirtay waad iska ilowday waad ka dhaqaaqday wa wakadalika alyowma tunsa maanta adna lagu ilaawo lagaa tegaya haa marka tunsa halkan waxaa laga wadaa saasaa lagaaga tegaya ku jir ciqaabta indhala-aantaasi adna maanta lagu soo xashiriya waayo adduunka markaad joogtay ayaad xaqa ka indhala-ayd indhahan oo bannaanka aad ku maraysa waxba tari mayso sababto mar haddaad indhihii qalbiga la'dahay oo aadan diinta ilaahay u hoggaansamaynin indhahan aragtidaad geedaha kaga leexanaysid waxba ku tari mayso aakhiro waxa wax lagu arkayaa waa nuurkii cilmiga iyo diinta iyo dikriga ilaahay ee indhahan lahaa fiiqfiiqan oon wax walba ku arkayo adduunka aakhiro ma shaqaynayso wakadalika alyowma tunsa wakadalika najzii man asrafa walam yu'min biaayaati rabbih walacadaabu alaakhirati ashaddu wa abqa qof alla qofkii aayadaha ilaahay ku gaalooba oo waxa weeye aayadaha ilaahay u hoggaansami waaya oo dariiqa raaci waayana saasaa lagu abaalmarinayaa idan waxa weeye qof walba oo muslima waxaa la rabaa marka in uu fiiriyo maxaa kaa horeeya haddaad aayadihii ilaahay oo diintii ilaahay oo hortaada taalla aad ka dhaqaaqdidna hadde waxaad ogaataa inaa waxa weeye aakhiro maalin adag ay dambayso oo aad shallaayi doontid oo waxa weeye qof walbow maanta intaad adduunka joogtid isxisaabi oo waxa weeye naftaada u baq aakhiraa daran aakhiraa loo socdaa waana la isxisaabinayaa qof walbana wuxuu shaqaystay ayaa laga abaalmarinayaa in khayran fa khayr wa in sharan fa shar marka aayadahana fii suurati daaha intaas ayuu allah ku keenay waxaa inoo dhiman insha allahu tabaaraka watacaala waan u gudbi doonaa oo darsiga lixaad uu noqon doonaa waxawey fii suurati saad oo aan ku soo khatimayno aayaad aayaadkii fii khalqi aadam aynu kaga hadlaynay insha allahu tabaaraka watacaala walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin